ugu yaraan sagaashan iyo toddoba qof ayaa ku dhintay boqol iyo konton kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii tareenka xamuulka ee dheereeya ee dalka hindiya uu qadka xadiidka ka baxay maantay tirada dhimashada waxaa la filayaa in ay intaas ka kororto booliska ayaa sheegay in weli lala'yahay labaatan qof xilli ay dowladdu isku dayeysay inay ogaato wixii sababay inuu xadiidka ka baxo tareenka xamuulka oo ka kooban afar iyo toban qaybood oo isku xidhan tareenkan ayaa u kala safrayay magaalada badna oo ku taalla waqooyi bari iyo magaalada bartamaha dalka ee indora xilligii uu xadiidka ka baxayna waxa uu marayay buqrayan oo lixdan iyo shan kilomitir koonfurta ka xigta magaalada kaabuur xaalad ay daal iyo rafaad badani ka muuqato iyaga oo ku sugnaa ayay intii badbaaday ka qayb qaadanayeen raadinta iyo u gargaarka dadka aan weli la soo badbaadinin qaar ayaa raadinayay xubno ka mid a qoysaskooda iyagoo isku dayayey inay galaan qaybaha burbursan ee tareenka qallimay maxamed iftikhaarudiin oo ka mid a madaxda magaalada kambuur waxa uu yidhi दो डब्बे तो पूरी तरह से जो है स्मैश्ड हो गए तो उससे जो बॉडीज रिकवर हुई हैं वो उनकी संख्या 97 है अब तक tirada meydadka ee laga soo saaray tareenkii burburay waa sagaashan iyo toddobo maadaama la filayo in tirada dhimashadu ay sii kororto shilka tareenkan waxa uu noqon doonaa kii ugu xumaa ee taariikhda hindiya ee dhaca tan iyo labadii kun iyo shantii sannadkaas oo tareen uu webiga ku dhacay halka mid kalena uu buur hardiyey mid walbaa waxaa ku dhintay boqol qof oo tirada guud ee dhimashada shilalka tareenka ka dhigay laba boqol waa kan maxamed iftikhaarudiin mar kale
जो कि बड़ा भारी हादसा है जिसमें लाइन तक जो है टूट गई है तो और जो अ, इसमें सुरक्षित लोग सब अ, पूरी ट्रेन में अ, बच गए थे उनको waa shil उनके weyn गंतव्य- waddadii tareenkuna way burburtay dadkii badbaadayna waxaan u dirnay halkii ay u socdeen xamuulka tareenka ee tabcaanka ah ee dalka hindiya waa kan afraad ee dunida ugu weyn waxaana uu qaadaa labaatan milyan oo dad ah maalintiiba balse xamuulka tareenka dalka hindiya waxa uu leeyahay taariikh khatareed oo ballaaran sannadkiiba waxaa shilalka tareennada ee dalkaas ku dhinta kumanaan dad ah shilalkaasna waxaa ka mid ah tareennada oo xadiidka ay ku socdaan saa'id uga baxa wasiirka tareennada ee dalka hindiya saaluush barahu ayaa bartiisa twitterka ku sheegay inay baaritaan horey ka bilaabayaan si ay u ogaadaan sababta keentay inuu tareenku xadiidka ka baxo islamarkaasna ballan qaaday xisaabtan iyo tillaabada ugu adag in laga qaadi doono waxa uu wasiirku intaas ku daray in magdhow la siin doono rakaabkii dhaawacmay dowladdu waxa ay sheegtay in ay eegayaan in joojiyaha tareenka ee aaryada ku shaqeeya uu shaqayn waayey kaas oo ka hortegi lahaa in khasaarahan uu dhasho balse waxa ay sheegeen inay hoos u sii eegayaan waxa dhacay ka hor inta ay go'aan ka gaarin shilkan